بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada barnaamijka caalamul yoom oo idaacadda islaamiga al andalus aad ka dhegaysataan maalin walba marka laga reebo maalimada jimcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo culus oo ka socda magaalada khaza kooxaha muqaawamada oo sheega in saacada yar gudahood ay gubeen in ka badan lixdan taangiyo oo ay lahaayeen ciidamada yuhuudda warar soo baxay oo sheegaya in heshiis maxaabiis iswadaarsi ay gaari doonaan xoogga falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda sahyuuniyadda wasiirka difaaca ee dowladda kirishtanka maraykanka ayaa safar kadisa ku tegey waddanka yukrein oo dagaalo culus ay ka socdaan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay gaadiid la jiirsiiyey taageerayaasha madaxweynaha cusub ee waddanka liberiya toddoba bilood kadib waa sidee xaaladda waddanka suudaan iyaase ku gacan sarreeya dagaalada ka socda magaalooyinka waddankaas warbixin ayaan soo gudbin doonnaa mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa qarax la egtay maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada imaaraadka tababaray ee ku sugan koonfurta waddanka yemen waddanka burkina faso xoogga mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka tirsan xukuumadda dabadhilifka waddankaas qodobadaas wixii soo kordhay aad maqli doontaan waa mar kale iyo caalamulyoom
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag aanu ku bilowna barnaamijka dagaallo culus ayaa marinka khaza weli ku dhex maraya ciidamada yuhuudda sayuuniyadda ee xoogga ku haysta dhololka muslimiinta filistiin iyo xoogga muqaawamada abuu cubayda oo ah hafayeenka muqaawamada ayaa warbaahinta u sheegay in saacado kooban gudahood ay burburiyeen in ka badan lixdan taangi oo ay lahaayeen ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda dagaalka waddooyinka ayaa ka socda xaafado badan oo ka tirsan jiidda khaza dagaalkan ayaa la sheegay inay ku gacan sarreeyaan xoogga muslimiinta iyadoona ciidamada yahuudda khasaare lixaad leh dhabarka loo saariyey wasaaradda difaaca ee maamulka sahayeenada ayaa maanta gelinkii hore qirtay in laba askari looga dilay dagaal ka socda magaalada khaza sarkaal yahuud ah oo qaabilsan qodidda qabuuraha ayaa laga soo xigtay in saacad walba la keeno qabuuraha askar fara badan oo kusoo dhimatay dagaalka ka socda magaalada khaza dhinaca kale ismaaciil haniya oo ah madaxa xafiiska siyaasadda dibadda ee kooxda xamaas ayaa sheegay inuu dhow yahay heshiis xabad joojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah oo ay la galaan yahuudda sahyuuniyadda bayaan ay kaaliyaasha haniya u direen wakaaladda wararka routers ayaa lagu yidhi xarakada xamaas waxa ay go'aankeeda ku aadan xabad joojinta u dirtay dowladda qatar dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda dabadhilifka ee qatar ninka lagu magacaabo maxamed ibnu cabdiraxmaan al athani ayaa shalay sheegay in qarka loo saaran yahay heshiis maxaabiis iswadaarsi oo dhex mara yahuudda sahyuuniyadda iyo kooxaha muqaawamada warar soo baxay ayaa sheegaya in maamulka yuhuudda oo si aadan loogu dhiig bixiyey dagaal ka socda magaalada khaza uu doonayo wadiiqadii uu ciidamadiisa jaxiimada uga soo saari lahaa waxaana ka mid ah in wadahadallo ay la galaan kooxaha muqaawamada si loo soo gebagabeeyo dagaalka wakhtiga dheer qaatay ee ka socda magaalada khaza dhinaca kale wararka ka imaanaya xuduud beeraadkay wadaagaan dhulka filistiin iyo lubnaan ayaa sheegaya in yahuuddu halkaas ay geeyeen in ka badan boqol kun oo askari sirdoonka maraykanka ayaa goor sii horreysa sheegay inay heleen macluumaadyo sheegaya in ururka xisbullah isku magacaabay ee iiraan taabacsan uu qorsheynayo in dagaalka si toosa u soo galo islamarkaasna xuduudda uu ku xashdiyey kumanaan ka mid ah maleeshiyaadkiisa
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalamulyoom ayaad degeysanaysaan waa siday xaaladda waddanka suudaan kadib toddoba bilood oo halkaas lagu dagaalamayey mase muuqdaan in wax heshiis ah lagu soo afjari karo colaadda ka dhex hulcaysa kooxda lagu magacaabo dacmu sariica ee imaaraadka taabacsan iyo ciidamada dowladda uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax alburhaan warbixin arrintaas ku aadan waxaa si anba qaadaya walaalka ilyaas cabdulaahi
toddoba bilood kadib markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalka suudaan xaaladda dad badan oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee qurtuum ayaa noqotay mid liidata waxaa sidoo kale la mid ah kuwii maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka ka barakacay magaaladaas oo haatan dibadda ku wajahaya xaalad adag cabdilcasiis xasan oo magaciisa dhabta ah loo qariyey sababo amni darteed waa mid ka mid ah dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee qurtuum waxa uu sheegay in bishii abriil uu iska go'aansaday inuu iska sii joogo gudaha qurtuum waxa uuna yidhi mar uu warbaahinta la hadlayey marnaba umaanan malaynin in dagaalku u dhexeeya ciidanka suudaan iyo kooxaha gurmadka degdega uu sii socon doono muddadan dheer dhanka kale mid ka mid ah wariyaasha ku sugan caasimadda qurtuum waxa uu yidhi ciidanka dacmu sariic ayaa gudaha u soo galay magaalada waxay sameeyeen rabshad iyadoo dhanka kale ay ciidamada suudaan ay duqeynayaan fariisimaha ay ka samaysteen gudaha caasimadda dhimashaduna waa mid iman karta daqiiqad kasta ku dhowaad shan kun oo suudaneys ah ayaa horay ugu dhintay dagaalada dhex maray maleeshiyaadka r s f iyo milatariga suudaan halka qaar kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen qisooyinka murugada leh ee laga soo warinaya qurtuum waxaa ka mid ah in dadka qaar ay ku go'doonsan yihiin xaafadaha magaalada aysanna haysan cunno iyo biyo ku filan rasaasta dagaalkana ay dushooda ka dulshanqarayso xuseen waa mid ka mid ah dadka deggan mandiqadaasi waxa uu tilmaamayaa in muddo laba maalmood ah aysan helin wax cunno ah oo ay cunaan biyuhuna ay gabaabsi yihiin isagoo intaasi sii raaciyey in korontadu ay timaado marar naadir ah waxa uu ninkan intaasi ku daray in maleeshiyaadka dacmu sariic ay boobayaan dukaamada iyo guryaha dadka shacabka ah waa sida adigoo ku nool cadaab ayuu yidhi gaalada qaramada midoobe oo ka hadashay arrinkan ayaa sheegtay in dagaalka ba'an ee ka soconaya magaalada qurtuum iyo galbeedka gobolka daafuur ay dhiigbax xoogan geysanayaan islamarkaana ay carqaladeynayaan qaybinta waxay ugu yeeraan gargaarka degdega ah waxay sidoo kale sheegtay hay-addan in in ka badan shan milyan oo qof ay ku barakaceen colaadan halka labaatan iyo afar dhibic toddoba milyan oo qofna ay u baahan yihiin gargaar bini'aadannimo oo degdeg ah bilihii ugu horreeyey ee dagaalka dhinacyada ayaa ku heshiiyey dhowr xabad joojin oo gargaar lagu gaarsiinaya dadka shacabka ah ee ay dagaaladu saameeyeen xaaladda adag ee ka jirta dalka suudaan ayaana maraysa marxalad halis ah sida uu sheegay wakiilka hay-adda yunisef ee dalka suudaan dagaalku waa inuu hadda joogsadaa iyadoo loo eegaya carruurta iyo mustaqbalka suudaan haddii dagaalku uu sii socdo dhammaadka sannadkan waxaynu aaminsannahay in xaaladdu ay noqon doonto mid masiibo ah ayuu yidhi wakiilka hay-adda yunisef ee dalka suudaan dhibaatadu ma ahan mid keliya ka taagan caasimadda suudaan ee qurtuum oo waxaa la mid ah barakacayaasha ku sugan magaalada boorto suudaan ee ku taalla xeebta badda cas waa goob ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku taalla magaalo xeebeedkan waxaa ku nool dad ay ka mid tahay xaawa sulaymaan oo korinaysa shan carruur ah taas oo ka soo barakacday dagaalka ka holcaya gudaha suudaan maalin kasta hal cunno ayay helaan oo ay bixiso hay-ad samafal taasoo xaawa sulaymaan ay u kala barta carruurteeda si qayb ay u siiso gelinka hore ee maalinka halka qaybta kalena ay fiidkii casho ahaan u siiso mararka qaarna markii ay daahdo cunnadaasi waxaa macquul ah in laga qaado cudurrada faafaa marka laga soo tago suudaaniyiinta dad kale oo u dhashay dalal kala duwan ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ay saameeyeen colaadan waxaa dadkaasi ku jira kuwo ka kala yimid waddamada suuriya bakistaan iyo hindiya boyle waa mid ka mid ah kumanaanka ajaanibta ah ee ku sugan gudaha dalka suudaan waxa uu yidhi mar uu warbaahinta la hadlayay waxaan rajaynaynay inaan dib ugu laabanno dalkeenna laakiin dagaalku waxa uu ka bilowday qurtuum waxay noqotay in mar kale aan u tahriibno boorto suudaan waxay la mid tahay in qadarku uu noqday in nolosheenna oo dhan aan ku noolaan doonno xeryahan qaxootiga kani waa xaalka dhabta ah ee ka jira dalka suudaan inkastoo dagaalku uu socdo muddo ka badan toddoba bil haddana uma muuqata wax heshiis ah oo ay dhinacyadu gaareen oo ay ku dhammaanaysa colaadda suudaan waxaana tiro dhowr jeer ah oo horay fashilmay wadahadalladii jidda ee ay garwadeenku ka ahayd dowladda sacuudi carabiya بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminka kusoo dhowaada xubinta guuxa dunida oo alaabaan kusoo gudbino wararkii u dambeeyey caalamka waa kan walaalka maahir
aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix bismillaahi araxmaan araxiim xamlada sihaamul xaq ee ay iclaamiyeen ciidanka mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa weli halkeedii kasii socota waxaana ugu dambeeyey qarax xoogan oo lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada imaaraadka carabta kuwaasi oo doonayay inay kala furfuraan miino ay dhulka ku waaseen ciidamada mujaahidiinta howlgalkan qaraxa ah waxaa la xaqiijiyey inay dhaawacyo kala duwan ku noqdeen maleeshiyaadkii miinabaarka ahaa wuxuuna ka dhacay deegaanka alxumeyma oo hoos yimaada mandiqada mudya ee gobolka abyan howlgalladan loogu magacdaray sihaamul xaq ayaa beegsanaya saraakiisha iyo maleeshiyaadka maamulka ee dowladda riddada ah ee imaaraadka carabtu ka dhisatay koonfurta yemen inta uu socdo howlgalkan waxay mujaahidiinta alqaacidada yemen shaaciyeen in la khaarijiyey saraakiil sarsare oo shahadala dirar ah oo horfiiq u ahaa xasuuqa ka dhanka ah dadka yemeniyiinta ah ee ay geysanayaan maleeshiyaadka xisaamul amni ee ay tabantaabiso xukuumadda riddada ah ee abudubay dhanka burkina faso ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin waxay ku dhawaaqeen in ay gubeen laba ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada riddada ah ee burkina faso iyo mootooyin nooca kuwa aadka u dheereeya ah kadib markii ay qarax xoogan la beegsadeen konayo ciidamo ah mujaahidiintu waxay sidoo kale shaaciyeen in howlgalkan ay ku halaagsameen askar badan oo qeyb ka ahaa kolonyada murtadiinta burkina faso kuwaasi oo marayey inta u dhexaysa mandiqadaha kale ah siiba iyo duuri ee waddankaasi burkina qaraxan ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana tirada mootooyinka la gubay lagu sheegay ilaa laba mooto oo ay wateen kolonyada cadowga askarta dhimatay ayaa lagu sheegay inay aad u badan yihiin kuwaasi oo la socday gaadiidka la gubay iyo mootooyinka la burburiyey dhanka kale ciidamada riddada ah ee waddankaasi ayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska loo yaqaan waxay ku duqeeyeen oo ay xasuuq kaga geysteen suuq ku yaal mandiqada jaayil ee dhacda gobolka bulakisi ilawareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in xasuuqan cusub ay ku shahiideen laba iyo toban qof waxaana burburay oo gubtay suuqa gebi ahaantiisa ee ay duqeymaha ku beegsadeen ciidamada riddada ah ee burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saareen xasuuqan ka dhanka ah dadka rayidka ah waxay ku sheegeen inay u tacasiyeynayaan dadkii ay eheladooda ku shahiideen duqayntan wuxuushnimo wararka ka imaanaya dalka liberia ayaa sheegaya in baabuur la jirsiiyey dad badan oo taageero u ah madaxweynaha cusub ee loo doortay waddankaas joseph boykai waxaana halkaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in taageerayaasha joseph gaariga la jiirsiiyey xilli ay u dabaaldegayeen guushiisa iyagoo ku sugan bartamaha caasimadda waxaana halkaasi inta la xaqiijiyey ku dhintay ugu yaraan toban qof halka ay ku dhaawacmeen lix iyo toban kale maxamed cali oo ah afhayeenka xisbiga madaxweynaha loo doortay liberia ayaa wakaaladda wararka ee faransiiska u xaqiijiyey in weerarkaasi ka dhanka ah xisbigooda ay ku dhinteen toban qof isagoo sii hadlayey ayuu meesha ka saaray in waxa dhacay ay ahaayeen shil isagoo xusay in ninkii baabuurka wadaha ka ahaa uu goobta isaga baxsaday saraakiisha booliiska ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee faransiiska u sheegay in gaariga uu jiray dadyow aad u badan ka hor inta uusan gudbin mana jirto cid ay sheegeen inay u soo qabteen dowladda fiinland ayaa bilowday inay xirto xuduudaha ay la wadaagto waddanka ruushka taasi oo sare usii qaaday heerka uu gaarsiisan yahay xiisadda ka dhex aloosan labadan waddan ee deriska ah go-aankan ayaa lasoo wariyey inay qaateen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda fiinland waxayna kusoo beegantay dhowr bilood kadib markii fiinland ay ku biirtay ururka gaashaanbuurta ah ee nato mowskowna ay ka dhawaajisay inay qaadi doonto tallaabooyin ay kaga jawaab celinayso waxay ugu yeertay siyaasadda gardarrada ah ee helsinki waxaana markan la saadaalinayaa inay xaaladda faraha kasii baxdo tan iyo markii xukuumadda fiinland ku dhawaaqday ku-biiritaankeeda rasmiga ah ee nato bishii abriil ee lasoo dhaafay waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayey xiriirka ka dhexeeya xukuumadaha moscow iyo helsinki arrinta ugu weyn ee aadka loo hadalhayo ayaa ah filashada moscow ee cawaaqibka ka dhalanaysa ku-biiritaanka ururada amniga iyo milatariga gaar ahaanna ka soo horjeeda amniga dalkeeda iyo xoojinta wujuudka ciidamada nato ee xuduudka ruushka xubintii guuxana waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka maxamed xasan alfaatix iyo barnaamijka caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
xubinta wargeysyada waa xubin maalinle ah oo barnaamijka caalamul yowm uu ku soo gudbiyo falanqayntii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda iyo dhacdooyinka caalamka waxaa alaaba xubintan halkan inooga soo jeediya walaalaha kale ah cabdifataax abumuxsin iyo sayib cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka maxamed xasan alfaatix ku soo dhowaada xubinta wargeysyada canaawiinta aan maanta ku falanqayn doonno waxaa ka mid ah wargeysyada reer galbeedka oo wax ka qoray bayaan ka soo baxay ururweynaha alqaacida oo loogu baaqay muslimiinta caalamka inay beegsadaan safaaradaha reer galbeedka iyo saldhigyadooda sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha yahuudda oo sheegay in khaza aysan ugu duulin si ay ugu qabtaan maamulka filistiiniyiinta ee fadhiidka ku ah ramala canaawiintaas ayaad maanta ku dhegaysan doontaan wargeysada marka hore aan soo dhoweeya walaalka suheyb cabdulaahi oo isha soo mariyey wargeysada reer galbeedka oo wax ka qoray bayaanka alqaacida een suheyb bal noo soo qabo arrintaasi ee maxaa laga yidhi waad mahadsan tahay walaalka cabdulfitaax arrintaas waxaa wax ka qoray wargeyska longa war journal ee ka soo baxa waddanka maraykanka cabdifitaaxow wargeyskan waxa uu soo tarjumay uuna tacliiqaad ka bixiyey bayaankii ka soo baxay ururweynaha alqaacida kaasoo yimid laba iyo labaatan sano kadib markii warbaahinta caalamka dib uu u qabsaday farintii sheekh usaama bin laadin ee uu u diray maraykanka bayaankan ayaana cabdifitaaxow isagana waxaa baaq loogu dirayey muslimiinta caalamka cabdifitaaxow wargeyska ugu horeyn waxa uu leeyahay taliska guud ee alqaacida hogaankiisa dhexe ayaa soo saaray bayaan dib u cusboonaysiinaya baaqiyo ku aadan weeraro lagu beegsado maraykanka israa'iil iyo sidoo kale dowladaha reer galbeedka fariintaas oo uu sheegay in gebi ahaanba ay saameyn ku yeelanayso caalamka cabdifataaxu wargeysku waxa uu soo qaadanayaa nuqol ka mid ah bayaanka waxaana ka mid ahaa allah u naxariisto mujaahid kasta iyo muraabid kasta oo iska diiday inuu ka cararo dhulka iimaanka carradiisuna ay tahay qudus nabadgelyo dushiisa ha ahaato mid kasta oo saabir ah allahna kheyr ha ku abaalmariyo shuhadadiinnii ku shahiiday xamalaadka diyaaradaha maraykanka iyo kuwa sahiyuuniyadda ay u geysanayaan cisbitaallada madaarista iyo masaajidda magaalada khaza cabdifataaxo wargeyska oo fariintiisa sii wata waxa uu sheegayaa in hoggaanka ururweynaha alqaacida isagoo la hadlaya ummadda muslimka ah uu leeyahay duqaymaha maraykanka iyo kuwa yahuudda ay u geysanayaan madaarista cisbitaallada iyo masaajidda magaalada khaza ay muujinayso nacaybka ay u qabaan ummadda muslimiinta ah intaas kadib cabdi fataax wargeyska longa war journal waxa uu sheegayaa in mujaahidiinta alqaacida ay fariimo u direen muslimiinta caalamka waxaana ka mid ah in ay qaadacaan dhammaan waxyaabaha ay soo saaraan maraykanka iyo yahuudda sidoo kale waxa uu sheegayaa in alqaacida ay ugu baaqday faraacyadeeda iyo guud ahaan muslimiinta ku sugan caalamka in ay beegsadaan saldhigyada maraykanka iyo dowladaha reer yurub ay ku leeyihiin daafaha caalamka isagoona wargeeska soo xiganaya bayaanka waxa uu leeyahay sawaariikhda lagu gubayo walaalaheenna muslimiinta ah ee abriyada ah ee khaza waxa ay ka timaadaa saldhigyada maraykanka iyo kuwa reer yurub ee laga qatumiyey dhulalkeenna islaamkana waxba uma tarayno ilaa aan ku duulno oo aan burinno oo aan joojinno dilka ay u geysanayaan walaalaheenna muslimiinta reer filistiin cabdifataaxo wargeesku intaa wuxuu ku diray in ururweynaha alqaacida sidoo kale uu soo saaray fariin ka daran tii hore oo ahayd in la beegsado saldhigyada ciidanka taas uu ku tilmaamay mid khatar ah waxa uu sheegay intaasi ay tahay in la beegsado safaaradaha maraykanka kuwa dowladaha reer yurub iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay ku leeyihiin dhammaan daafaha caalamka waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ummadda in ay weeraraan oo ay gubaan oo ay ku socdaan waddadii ay qaadeen dhallinyaradii benghazi oo ay maalin cad ku gowraceen safiirka maraykanka bartamaha waddada sannado badan ka hor cabdifataaxu gebagabadii wargeysku waxa uu sheegayaa in bayaankan ka soo baxay ururweynaha alqaacida uu imaanayo iyadoo sidoo kale faracyada mujaahidiinta alqaacida ay weeraro ay ku qaadeen ahdaaf ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka oo ugu horeeyo maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaas oo loogu argudayo qadiyadda filistiin waxayna sidoo kale cabdifataaxu arrintan imaanaysaa laba iyo labaatan sane kadib fariintii sheekh usaama binlaadin oo u diray dowladda maraykanka ee mar kale dib u qabsatay warbaahinta caalamka falanqayaashuna waxa ay tilmaamayaan in bayaankan uu yahay mid daba socda fariintii sheekh usaama binlaadin islamarkaana shucuubta muslimiinta ah loogu baaqayo in ay fadhiga ka kacaan oo ay qaadaan weerar ka dhan ah maraykanka iyo xulafadiisa si ay ugu gargaaraan muslimiinta magaalada khaza cabdifataaxoo dhanka kale iyadoo maalinkii afartan iyo lixaad oo xiriir ah uu socdo howlgalka duufaanta al aqsa dagaalo xoogan ay dhex marayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada ayuu ra-iisul wasaarahooda ka hadlaya xaaladda magaalada khaza muxuu ka yidhi mustaqbalka magaaladaas aad baad u mahadsan tahay suhayb ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa arrintan ka hadlay sidaad sheegtayba waxa uu sheegay in maamulkiisa aysan khaza ugu duulin inay u qabtaan maamulka filistiiniyiinta waxa uuna xusay in ciidankiisa hadda ka hor ay qabteen khaza islamar ahaantana ay ku wareejiyeen maamulka fadhiidka ah ee filistiiniyiinta ee uu hogaamiyo maxamuud cabaas sanadkaas waxay ahayd ayuu yidhi netanyahu labadii kun iyo shantii balse waxa uu sheegay laba sannadood kadib maamulka fadhiidka ah ee maxamuud cabaas in laga soo racdeeyey khaza islamar ahaantana muqaawamada filistiiniyiinta ay dib ula wareegeen talada maamulka khaza sanadka marka uu ahaa labadii kun iyo toddobadii arrimahani waxaa wax ka qoray suhebow ee saxiifadda the jerusalem bost ee ka soo baxda deegaanada yahuudda ay xoogga ku haystaan ee hadalka netanyahuna waxa uu yimid sida uu wargeysku sheegayo ee saacado kadib markii la faafiyey maqaal uu saxiifadda washington post uu ku qoray madaxweynaha maraykanka joe biden kaas oo ku baaqay in markii la qabto khaza ee lagu wareejiyo maamulka filistiiniyiinta waxa uuna shardiyey marka hore in amniga si aad ah loo sugo bayden waxa uu maqaalkiisan suhebow ku sheegay in maadaama loo sacayinayo nabadgelyo iyo amni lagu soo dabaalo ee dhulka filistiin oo idil waxaa lagama maarmaan ah ayuu yidhi in la mideeyo ee khaza iyo daanta galbeed waxa uuna sheegay in la hoosgeeyo hal maamul oo keliya ugu dambayntiina la dhiso maamul filistiiniyiinta ay ku midaysan yihiin sidaasna lagu gaari karo waxa uu ku sheegay xalka labada dowladood netanyahu isagoo arrintaasi ka jawaabaya ayuu sheegay in maamulka hadda ka dhisan ee daanta galbeed ee filistiiniyiinta uusan awood u lahayn inuu qaado mas-uuliyadda khaza waxa uuna sheegay in haddaba ay la harjadayaan ee daanta galbeed ee sidoo kalena waxa uu sheegay in wax macnaha aysan samaynaynin in boqolaal askari ay ku waayaan qabashada khaza kadibna ay ku wareejiyaan ee maamulka filistiiniyiinta waxa uu intaa raaciyey netanyahu in madaxweynaha maamulka filistiiniyiinta maxamuud cabaas abumaazin ilaa wakhtilxadirkan aan joogno suhebow uusan cambaaraynin ee gumaadkii yahuudda ku dhacay toddobadii oktoobar waxa uuna sheegay netanyahu in maalinkaas keliya ay waayeen kun iyo laba boqol oo qofood oo yahuud ah sidoo kalena laga qafaashay in ka badan laba boqol iyo afartan ruux waxa uu sheegay netanyahu in gumaadkaas oo hadda laga joogo suhebow lix iyo afartan maalmood ilaa hadda lagu kari la-yahaba inuu cambaareeyo oo keliya waxa uuna sidoo kale netanyahu intaa ku daray in qaar ka mid ah wasiirada maamulka filistiiniyiinta ay caasimadoodu tahay ramallah ayba ku faraxsan yihiin waxa ku dhacay yahuudda iyo ficilada ay geysteen ee muqaawamada filistiiniyiinta netanyahu waxa uu sheegay in maamulka ramalla uu ilaahay hadda mushaaraad uu siiyo kuwa ay argagixisada ka aaminsan yihiin yahuudda ee ku sugan khaza qoysaskooda markii ay dhintaan loo biilo carruurtoodana lagu barbaariyo kiraahiyada yahuudda netanyahu waxa uu intaa ku daray suhebow in dagaalka kadib khaza ay iyagu si toos ah ula wareegi doonaan waxa uuna ganafka ku dhuftay waxa loogu yeero baaqyada xabad joojinta waxa uu xitaa sheegay in haddii loo soo daayo lahaystayaasha gacanta ugu jira filistiiniyiinta aysan xabadda joojin doonin ilaa laga takhalluso waxa uu ugu yeeray argagixisada waxa uuna mar kale suebow ninkan soo celiyey hadalkiisii ahaa muqaawamada filistiiniyiinta raggooda waa meyti socota hadday ahaan lahayn kuwa jooga khaza ama dibadda xubintii wargeysadana intaas ayaan ku hakinaynaa maanta gebi aanba intaas ayaan kusoo gabagabaynay caalamulyoom sidaasee nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا